shir jaraa'id oo uu isniintii shalay ku qabtay magaalada addis ababa ayuu dacwad oogaha guud ee dalka etoobiya gitajo ambaye ku sheegay in go-aanka lagu sii daynayo boqolaalka maxaabiista ah uu ka soo baxay guddiga fulinta ee xisbiga talada haya ee e p r d f guddigan ayaa bilaabay hindisayaal wax looga bedelayo nidaamka cadaaladda taasoo ka kooban qorshayaal waqtiyadooda ay fog yihiin kuwa dhow iyo mid dhexeba sida uu gitajow ambaye madaxa dacwad oogayaasha etoobiya sheegay maxaabiista lasii dayn doono qaybahooda hore kuma jiri doonaan maxaabiista ay xukunada ku dhaceen በፌዴራል ደረጃ እስካሁን ድረስ በለየናቸው አካላት ወደ መቶ አስራ አምስት የሚሆኑ ተጠርጣሪዎችን ክሳቸው ለመጀመሪያው ዙር እንዲቋረጥ ተደርጓል።
ilaa hadda waxaynu ognahay ilaa iyo boqol iyo shan iyo toban eedaysan oo heer federaal ah kuwaas oo dacwadooda la baabi'iyey waxay noqon doonaan maxaabiista ugu horreysa ee la sii dayn doono boqol iyo shan iyo tobankan maxaabiis ayaa waxa ay mari doonaan laba maalmood oo baxnaano ah ka hor inta aan la sii dayn kadibna waxa ay la midoobi doonaan qoysaskooda iyo bulshadooda laga bilaabo maalinta arbacada oo ku beegan toddoba iyo tobanka bishan gitajo wuxuu intaasi raaciyey in sidoo kale la tuuri doono dacwado ay wajahayaan saddex boqol koob iyo lixdan maxbuus oo ku xidhan degmada dilla iyo laba iyo konton kale oo ku jira xabsi ku yaala degmada konso ee koonfurta etoobiya dadka ay xabsiyada ka sii dayn doonto dowladda etoobiya ayaanan ku jirin kuwa looga shakisan yahay dembiyada dilka ama dhaawacyada ka dhan ah aadanaha sidoo kale dadka lagu tuhumsan yahay in ay burburiyeen hantida dadweynaha ayaanan ku jirin kuwa xabsiga laga sii dayn doono warbaahin aad ugu dhow dowladda ayaa ku warantay in dadka lasii dayn doono ay ku jiraan hogaamiyeyaasha mucaaradka doctor marera gudina iyo doctor ruveil disasa doctor marera gudina oo ah hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn mucaaradka ee oromo federalist congress o f c ayaa xabsiga la dhigay waxyar kadib markii uu ka soo laabtay kulan uu la yeeshay baarlamaanka yurub sanadkii hore hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xabsiyada ethoobiya ay ku jiraan ku dhowaad afar kun oo maxaabiis siyaasadeed ah dhinaca kalena war qoraal ah oo ay dowladda maraykanka ka soo saartay go-aanka dowladda etoobiya ay maxaabiista ku sii daynayso ayaa loogu baaqay dowladda etoobiya in ay tuurto dhammaan eedaha maxaabiista islamarkaana ay cafis u fidiso dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadeed maraykanka ayaa arrintan ku tilmaamay ballaarinta saaxadda siyaasadeed ee dhammaan dadka etoobiyaanka ah waxaana warkuu intaasi ku darayaa in maraykanka uu og yahay dib u eegista dacwado kale oo dheeri ah oo hadda socdo uuna rajaynayo in isla sidaasi loo meelmariyo bayaanka maraykanka ka soo baxay ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in dowladda maraykanka ay fahamsan tahay dadaaladani in ay qayb ka yihiin go-aanada ay dowladda etoobiya ku dardargelinayso horumarka dimuqraadiyadda